Sannad kasta marka la gaaro toban iyo todobada Sebtembar maanta oo kale, waxaa dunida laga xusaa Maalinta Caalamiga ah ee Badbaadada Bukaanka, taasi oo maalinta ay Qaramada Midoobay iyo Ururka Caafimaadka (WHO) u aasteeyeen. Ujeedka xuska maalintan ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ku saabsan muhiimadda ay leedahay badbaadada bukaanka marka loo adeegayo. Mawduuca sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waxa uu yahay Tiknoolajiyadda and Safety iyo Patient Care, taasi oo diiradda saaraysa sidii tiknoolajiyadda iyo tababarada caafimaad loogu adeegsan karo ilaalinta nolosha bukaanka. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka caqabadaha caafimaad ee ka jiraan, waxaana sabab u ah qalab yari, dhakhaatiirta oo kooban, adeegyo caafimaad oo aan ku filnayn bulshada, inkastoo ay jiraan dadaallo la taaban karo. Carruurtu sidoo kale waxay wajihi karaan caqabado dheeraad ah oo la xiriira duruufaha dhaqaale iyo bulsho, sida in aysan helin daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin. Doctor Leyla Nuur, oo ka mid ah kalkaaliyeyaasha ku nool magaalada Beledweyne, ayaa Radio Berula uga warbixisay sida ay uga qayb qaataan badbaadinta bukaanka.
badbaadada bukaanka marka laga hadlaayana dhinaca dhallaanka iyo caruurta waxay ka dhigan tahay in la hubiyo in caruurta ay heleen daryeel caafimaad oo ammaan ah khaladaadna laga ilaaliyo marka laga hadlayo dhallaanka iyo caruurtana waxay ka dhigan tahay ilaalinta noloshooda inta lagu jiro dhalmadii tallaalkii daaweynta cudurrada iyo qaliimada waayo caruurtu waa dad aada u nugul oo aan isdifaaci karin ama difaaca jirkoodiiba oo aada u hooseeya sidaas darteed waa in adeeg kastoo caafimaad oo cunug loo sameynayo ama dhallaankaas loo sameynayo si taxadar leh loo sameeyo in halisaha ugu badan ee dhallaanka ama caruurta yar soo wajihi karo marka la daryeelayo ama daryeel caafimaad loo sameynayo waxaa ka mid ah qaladaadka daawooyinka in qiyaasta daawadii laga badayo ama laga yareeyo nadaafad la-aan taasoo iyadana keeni karta caabuq inuu ka qaado xaruntii caafimaadka qalabka caafimaadka oo si qaldan loo adeegsado sida qalabka neefmareenada ama cirbadaha oo kale si qaldan haddii loo adeegsado taasna waxay keeni kartaa halis caafimaad ay keeni kartaa marka bukaanka ama badbaadada bukaan laga hadlaayo dhanka caruurta aada ayay muhiim u tahay waana xaq aasaasi ah sababtoo ah caruurta waa mustaqbalkii bulshada waaye waxaa laga doonayaa in shaqaalaha caafimaadka waalidiinta bulshada oo dhan ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii caruurta ay ku heli lahaayeen daryeel caafimaad badbaado iyo tayo leh Qaar ka mid ah waalidiinta magaalada Beledweyne ayaa Radio Berula uga warbixiyey sida loogu adeegay marka ay tagaan goobaha caafimaad.
runtii aniga marka hore aan dhalay ee, waxaan helay daryeel caafimaad waxaan u tagay dhakhaatiir wanaagsan mar kastana waa u tegi jira oo kolley ma- markaad uur leedahay waxaa loo baahan yahay inaad mar kasto yacni jikim sameysaa caruurtaada caruurtaada caafimaadkooda la socotaa adiga caafimaadkaada la socotaa ro- aad iyo aad aan ugu mahad celinaa ilaahay kasikuuna ayaga ay kala badbaadiyeen alxamdulilah markastana waxaa wanaagsan qofka shaqada u qabanayo inuu qof yahay markaas shaqada oo asiga khibrada uu leeyahay markaas booski looga soo baahdana uu buuxin karo waa dad khibrad u leh shaqadoodaaneti marka markaas waxaa wanaagsan shaqada aa qabanaysid inaa aqoon u leedahay xirfadeeda aa leedahay qofkas aa u qabanaysidna uu kugu dareemo kalsooni fara badan alxamdulilah dad aqoon iyo la- khibrad u leh ay ahaayeen kalsooni fara badanne wee- waa ku dareemay oo agtooda ka helay aad iyo aad ayayna ugu mahadsan yihiin ilaa kasukoo ayaga u mahad celinaa oo ah badbaadiyaasheeda Maalinta Caalamiga ah ee Badbaadinta Bukaanka waxayna xasuusinaysaa in caafimaadka uu yahay nolol, nolosha bukaan kastana ay tahay mas'uuliyad.